waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kormeer ku tegey dugsiyada tababarka ciidanka xoogga dalka ee jenaraal dhagabadan turkisom iyo jenaraal daa'uud ayaa waxauu halkaasi ka sheegay in dowladda soomaaliya ay dhammaystirayso dagaalka ay kula jirto al-shabaab isagoona ku faanay in inta badan ay kaga adkaadeen dagaalka maadaama iminka meelo ka fogfog caasimadda ay kula dagaalamayaan madaxweynaha oo halkaasi khudbad uga jeediyey ciidamo kala duwan oo isugu jiray cutubyo ku wajahan furimaha dagaalka iyo ciidamo kale oo tababar heerkiisu sarreeyo u aadaya dalka turkiga ayaa waxa uu ugu horrayntii halkaasi ka yidhi sharaf iyo waxay noo tahay karaamo maanta inaan idinsoo booqanno idiin imaado adigoo waajibaadkiinna tababarka ku jira waana idinku hambaryaynaynaa waana idinku bogaadinaynaa inaad go'aansateen oo aad doorateen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qiime aad iyo aad u sarreeyo iyo go'aan aad iyo aad qaali u ah waaye in wiil soomaali ah waana ku faraxsannahay wiil soomaali ah inuu go'aansado inuu ku biiro ciidanka qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si uu naftiisa ugu huro dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladnimada dalkiisa intaba aad iyo aad ayay arrintaas arrin qiimi badan ay u tahay runtii qofnimada wax ku qiimi badan waaye waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada shabaab khawaarijtuu dagaal kula jiraa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kale ah khawaarijta waa ka adagnahay waa ka tiro badannahay waana ka taya badannahay waxaa tihiin geesiyaashii geesiyaasha ka sii tilmaannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhan waa geesiyaal laakiin kuwii geesiyaasha ka sii dhex tilmaannahay ayaa tihiin waxaan rajaynaynaa cadowgu marka uu maqlo meela inaad timaadeen oo kuwa hadda jooga ee special operationska ama ciidamada khaaska ah special forceska meelaha ay tagaan cadowga khalkhalaa ku dhaca waa argagaxan waa cabsadaan markii la yidhaahdo ciidamadii khaaska ahayd waxaan rajaynaynaa mar dhow inay tiradaasina badato meel kasta iyo god kastuu joogo iyo xuduudaha cadowga lagu yaqaana gadaashiisa cadowga gadaashiisa kuwa ka howlgala ee wax badan muxuu ahaaye ka fuge inaad noqotaan ayaan rajaynaynaa idinkana hadda xaalkiinnu waa nin lagu seexdo waa seexan sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay in gulaha isdabajooga ah ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka soo hoyeen furimaha dagaalka isagoona tilmaamay in dowladdu ay guulo ka gaartay dagaalka al-shabaab sida uu yidhi isagoona ciidamada ku dhiirigeliyey inay ka qayb qaataan dhammaystirka dagaalka ka dhanka al-shabaab sannado kooban ka hor khawaarijta waxay nugula dagaalamayeen bila soomaaliya madaxtooyada agteeday nugula dagaalamayeen waxay nugula dagaalamayeen isgoysyada magaalada muqdisho ku yaal dhexdooday nugula dagaalamayeen maantana meeshay nugula dagaalamayaan waad garanaysaan waxay nugula dagaalamayaan ceeldheer waxay nugula dagaalamayaan xaladheere dhul fog aad iyo aad magaalada muqdisho uga fog intaasi waa sii eriyeyna waa daba soconna ayagana way sii cararayeen hadday guulaysan karaan amay adagiin way joogi lahaayeen ama carareen inaan ka xoog badannahay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay shabaab inaan ka xoog badannahay ka tiro badannahay ka taya badannahay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdooda sidaas daraaddeed waxaan rabaa waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadda ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo billa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaadhsiiye meeshaas intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday kuwii dhintanna jannadii firdowsa allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ah allah bogsiyaan leennahay kuwa noolna cimrigooda allah dheereeyo idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka al-shabaab oo insha allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii alla yidhaah al-shabaab iyo khawaarij iyo iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gebagabay joogtaa sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gebagabadooda ka qayb qaatay dhammaystirkooda ka qayb qaatay dhulka ugu dambeeyo soomaaliyeed maxaan ku dhaha khawaarijta ka saaray bannaanka ka geeyey ee soo saaray soomaaliya ka madax bannaan khawaarij iyo fikirka khaarijiga ah intaas waay intaa u taagantihiin waa fursad kuwo badan oo idinka bannaanka joogaaye maanta ee aad ka soo tagteen idinku shalay xaafadihiinni iyo guryihiinni soomaaliya geesaheeda kala duwan aad isaga timaadeen aad uga soo tagteen fursaddaas u diyaargarowgeedii aad ku jirtaan si adag ugu diyaargarooba haddii alla yidhaah madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambayntii waxa uu kula dardaarmay ciidamada laba arrimood oo kale ah in ay balwadaha iska ilaaliyaan sidoo kalena ay dishibiliin lahaadaan maadaama labadaasi qodob ay aasaas u yihiin in qofku ciidan noqdo labada waxyaabood aan idinkala dardaarmayo mid waa hubaa inaadan ahaynina li'anna shuruuddii lagu soo xuray ayayba ahaydba inaadan balwad lahayn shuruuddii lagugu soo xuray kowka ahayd inaadan balwad lahayn waa rajaynaa raggiinna tababarka cusub u socdahay nin balwada inaanu ku jirin ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahayna waa iska tegayaa nagama tirsana si khaladoo ku soo gala meeshaan balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaya balwada iyo qoyskaaga intaba ciidankana balwadda waxa jibiye ama dila ayay ka mid yihiin nin balwad la wareegaya ciidanka dhexdiisa haddaad al-shabaab u adeego waa waa cadow qabo waa kii in lagu dila ka shaqaynaayo kii in lagu qarxiya ka shaqaynaayo waay waahubaa inaadan adinkalin kuwaas kuwii balmadda maaha naga daaye in lana dhihi doono lidi soo aadayn inaan hubaa maalinta aad owl gashaan insha allah qodobka labaad iyadana aan si adag idinkagala dardaarmaya waxaa waaye arrinta disibliinka kala dambaynta ciidan waa disibliin waa kala dambayn ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha haysto haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan ku daa aanu lahayn ciidannima meeshaas kama jirto walax kalaa ka jiroon la garanayo sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmayaa mar walba kala dambaynta inaad inaad inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin sidaas daraaddeed dhallinyarada cusub waxaa kula dardaarmaa kow disibiliinka inuu u ahaado ama kala dambaynta midda ugu horrayso oo ay ixtiraamaan qadariyaan dhowraan haddii kale tira badnaantaada iyo waxaaga macno badan kuga fadhiyaan si kastaba ciidamada militariga soomaaliya ayaa ku jira dagaal dabadheeraaday oo ka dhanna xarakada shabaab kaasi oo qaatay sannado badan waxaana militariga soomaaliya oo haysta taageero caalami ah iyo mid gudaha ah ay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen xarakada shabaab oo ay kala wareegeen magaalooyin waaweyn oo in muddo ah ay gacanta ku hayeen waxaana dhanka kale dowladda dagaalkaasi ay ku weysay ciidamo fara badan iyo saraakiil iyadoo goobaha qaarkood ay dhowr jeer dib uga soo baxeen ciidanka dowladda waxaase weli laga dhirsugayaa sida ay dowladdu u soo gebagabayn karto dagaalka ay kula jirto al-shabaab oo weli iyagu ka taliya qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali